maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay askarta sahaynadii uudda ayaa waxay daanta galbeedka geysteen weeraro kala duwan oo ay ku waxyeelayeen shacabka riidka ciidamada gumaysta yuguudda ayaa waxay saacadii la soo dhaafayeen maanta weeraro kala duwan ka geysteen deegaano iyo magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee la haysto waxayna halkaasi ka geysteen xamlo xirxiritaan oo ay kula kiceen shacabka baryadaee halkaasi ku dhaqan habeenkii xalay waxay ciidamadii u duuxu ku galeen deegaanka silatul xaarisiya ee ku yaala galbeedka magaalada jiniin waxayna halkaasi ku xidheen dhowr qofood oo shacab riid ah iyagoona rasaas oo dooga qaaday guryo badan oo halkaasi ku yaala sidoo kale ciidamadii uda waxay xoog ku galeen magaalooyin kala duwan oy ka mid yihiin alkhaliil naabolis dulkaram iyo duubaas waxaanay dhammaantoodu ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka dhanna shacabka habriyada dhanka kale kooxda muqaawamada falastiin ee ka dagaalanta daanta galbeed ayaa waxay geysteen weeraro xoogan oo lagu naafeeyey cadowga iyagoona qarxiya gaadhi gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada saynada dagaallo xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaana ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka daanta galbeed waxaana dagaaladaasi looga itaalroonaaday ciidamada yuhuudda ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa ka baxay furimaha dagaalka yukrain askarta kuuriyada waqooyi ee ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka ayaa lagu waramayaa inay iskaga insixaabeen furimaha dagaalka ee dalka yukrein xogaha leelaya ayaana waxay sheegayeen ciidamada kuuriyada waqooyi laga saaray magaalooyin badan oo ay ka socdeen dagaalada ugu adag ee dhex maraya ciidamada ruushka iyo kuwa yukrein gobolada sida gaarka looga saarayna waxaa ka mid ah gobolka kiriski halkaasoo muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen dagaal aad u qaraar warbixinay soo saartay waaxda sirdoonka ee dowladda kuuriyada koonfureed ayaana waxaa lagu sheegay inay sameeyeen baaritaano ku aadan sababta rasmiga ee keentay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay ka insixaabaan fagaaraha dagaalka balse waxay sheegeen inaysan helin wax xogaba midaasi ku saabsan si kastaba ciidamada kuuriyada waqooyi ee dhexda ka galay dagaalka muddada dheer u dhexeeyey ciidamada ruushka iyo ukrein ayaa waxay noqdeen kuwa si aaddah loogu baabi'iyey qaar badan oo iyaga ka mid a ayaan la sheegaya inay gacanta ku dhigtay xukuumadda kiyef waxaana hadda lagu waramayeen kim jon un uu doonayo in askartiisa lugaha uga saara halaaga daran ee ay kala kulmeen fagaaraha dagaalka yukrain ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa hogaamiyaha guud ee iiraan ka dalbaday inuu meesha ka saara fadwadii mamnuuciisa iyo adeegsiga hubka wax gumaada mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa waxay u soo jeediyeen hogaamiyaha guud ee dowladda iiraan cali khomeyni inuu meesha ka saara fadwadii mamnuuciisay in dowladda aysato hubka wax gumaada ee nugleerka cali khomeyni ayaa sanadkii labada kun iyo shanta intii lagu guda jiray heshiiskii ay soo jeedisay hay-adda xakamaynta hubka ayaa waxuu qalinka ku duugay shariicii dowladda iiraan u diidaya in haysato ama adeegsato hubka sida daran wax u gumaaday ee nugleerka wixii markaa ka dambeeyeyna dowladda iiraan ayaa si aada u xakamaynaysay hubkeeda mana aysan gacanta ku dhigin bamka nugleerka ilaa inuu socday iskudayo hubkaasi ku samaysanaysa mooyaane mas-uuliyiinta ciidamada ilaalada kacaanka ayaana waxay hadda dalbadeen in fadwadaasi meesha laga saaro loona ogolaado inay gacanta ku dhigaan bamka nugleerka si ay iskugu difaacaan haddii ay la kulmaan weerar kaga imaada dhanka dowladaha reer galbeedka ama maamulka yuhuudda muddooyinkii la soo dhaafay waxay warbaahinta si aada u tabinaysay arrimo la xidhiidha damaca iiraan ee ku aadan samaynta bamka nugleerka ugu dambayntii donald trump ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi la samayni doono cilaaqaad wanaagsan isagoona ku sifeeyey in dhulkaasi uu yahay hanti muhiim ah madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka oo tan iyo markii uu yimid kursiga aqalka cad ku howlanaa dejinta qorshayaal uu sanaadiiqda maraykanka ku keenayo hanti aad u fara badan ayaa waxuu markaani hamiyey inuu gacanta ku dhiga dhulka kuuriyada waqooyi dowladda kim jon un uu la sameeyey xidhiir wanaagsan hadal uu jeediyey dhowaan ayaana waxuu ku sheegay inuu doonayo inta uu joogo kursiga aqalka cad uu cilaaqaad wanaagsan oo ku dhisan dana gaara la samaysan doono dowladda kuuriyada waqooyi isagoona sheegay in kuuriyada waqooyi ay tahay hanti muhiim u ah dalka maraykanka taraam ayaana wuxuu madaxweynaha kuuriyada waqooyi la kulmay muddo xileedkiisii hore muddo laba goor ah kolkaasoo uu ku fashilmay inuu xidhiir wanaagsan la sameeyo balse iminka ayaa wuxuu isku dayaya inuu mar kale isku dayo inuu cilaaqa wanaagsan la sameeyo kuuriyada waqooyi wararkii caalamka dhegaystayaal caawa wanaga intaa